wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hore in shaacidii wakhtiga la galo imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad ee sanadka markii la deeriyo labaatin sagaalka bilan jowm oo ka beegan maalinta sabtida eh wasaaraddii weliba markaliya shaacidayo jadwalka imtixaanka iyo goobo laga gala doona si ardaydii aan ka diyaar garoobaan jadwalka ee hasaartii wasaaradda iyo welibaan qornaayaya sidatanga maalinta sabtida oo ku beegan taariikhda labaatin sagaalka jowm iyo weliba wasaaradda ay sheegtay in la gala doona maadooyinka tarbiyada iyo sidoo kale ingilishka sidoo kale maalinta axade oo taariikhda ka beeganta soddonka juun wasaaradda weliba ay sheegtay in la gala doono maadooyinka carabiga iyo tiknolojiyadda maalinta isniinta oo taariikhda ka beeganta kowda luulyo labada kun labaatan afarta welibaa la gala doone soomaali iyo cilmiga bulshada talaadada oo ka beegan taariikhda lamada bilo luulyo weliba la gala doone saynis iyo sidoo kale xisaaba wasaaradda walbarashada xidahi tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba dhowrkii sana hadhaafiya qaadasay imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad taasi horey lanka heli in oo qaadan dhammaan dowlad goboleeda dalka imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad islamarkaana saxan waana ha saaran natiijada ardaydii markaasi gallay imtixaanka wasaaradda iyo weliba imtixaanku iyo ka qaada doontee dhammaan degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya sideeda gobol ee ka koobanta baaibakool iyo shabeellada hoose kumanaan arday ah iyana ku qiib gala doona imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad ardayda sanadkan ku gudub ayta islamarkaana un gudub ayta fasalka sagaalaad ee dugsiga sare siyo markaasi walbarashadiio hore inka sii weedana wasaaradda walbarashada koonfur galbeed iyo waalidiinta iyo ardaydaba ka bogaadeen in markaasi iyo mas-uuliyad gaara iyo isku saaran ilaalinta wakhtiga imtixaanka la galow iyo guud ahaanba shuruudo landeji imtixaanka oo unbaaha intii la ilaaliya si ardayga uusa markaasi in hela natiijada walyaabo markaasi uusa baradi islamarkaana uusa shaqaysiday wasaaradda walbarashada hidaahi tacliinta sare ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba kaloo yay sheegtay in imtixaankan koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyad gaara isku saartay islamarkaana wakhto badan iyo gelidii sidii imtixaankan sifaylanka dhihi lahayeen